bismillahi raxmaan iraxiim duur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadi hadarsan muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobada aan ugu helin waxaa waaweyn maamulka puntland oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in dastuurka lagu sameeyey wax kabedel aan sharci ahayn dowladda federaalka soomaaliya oo kordhisay iibsiga hubka iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka xilli militariga soomaaliya uu isku diyaarinayo duulaan cerka iyo dhulka ah munaasabad lagu taageerayo doorasho qof iyo cod ah iyo doorka dhallinyarada oo lagu qabtay degmada sheegaan iyo gobolka banaadir garaal wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo bandhigay warbixinno kala duwan oo la xiriira amniga iyo qorshaha isbeddelka qaranka jir ku saabsanaa maaraynta marxaladda kala guurka ah ee howlgalka nabad nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho lagana soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban dadka ku nool xeryaha barakacayaasha magaalada jowhar oo dowladda iyo maamulka hirshabeellaba ka codsaday inay dumad lagu soo gaaro dowladda federaalka soomaaliya oo diiwaangelin ku bilowday ciidamadii ka soo koostay maamulka
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimaas sagal holselaris
mar kale dhegeystayaal duhur wacan oo wanaagsan waa duhur khamiisa taarikhdu waxay tilmaamaysaa shanta bisha labayo tobanaad ee disembar sanadka dhammaanaya laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan aan ku bilaabay dhegeystayaal maamulka puntland ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in dastuurka lagu sameeyey wax ka bedel sharci darro ah gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdirasaaq axmed saciid oo wehlinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maxamed maxamuud ciise ayaa maanta shir gudoomiye fadhiga labaiy labaatanaad ee kalfadhiga konton iyo shanaad ee golaha wakiilada maamulkaasi puntland fadhigan ayaa lagu korfeeyey arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin nidaamka federaalka iyo tallaabo ay sharci darro ku sheegeen oo ahayd wax ka beddelka dastuurkii laba kun labaiyo toban golaha wakiilada maamulka puntland ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka ah inay ku xadgudubtay dastuurkii lagu heshiiyey iyagoo tilmaamay in wax ka beddel lagu sameeyey si sharci darro ah gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in wax ka beddel aan loo dhammayn uu keeni karayo khilaaf iyo kala qaybsanaan golahu waxa uu carabka ku adkeeyey in tallaabooyinkan ay dhaawici karaan nidaamka lagu heshiiyey ee federaalka ah si loo helo xal waara golaha wakiilada maamulka puntland ayaa go'aamiyey in dooda dalo soo jeedinta ku saabsan arrintan loo xil saaro guddi gaar ah oo ka soo tala bixiya arrimaha federaalka soomaaliya go-aanna ku soo celiya golaha wakiilada puntland ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay baarlamaanka maamulka puntland dhinaca kalena dhegaystayaal haddii aynu eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa kordhisay iibsiga hubka iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka xilli militariga soomaaliya ay isku diyaarinayaan duulaan ceerka iyo dhulka cabdifitaax elka case ayaa warkan dhamaystiraya
dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay dadaal far badan fiiri waxaa dhahay munaasabad lagu taageeraya doorasho qof iyo cod ah iyo doorka dhalinyarada oo lagu qabtay degmada sheegaan iyo gobolka qalabka sida oo ka dhacda soomaaliya Burdey.
iskutashiyo dowladda iyo shacabka ayaa gaaray in ay baxsan dowladda noo.
soo iibsato diyaaradaha dagaalka noocyada kala duwan ee gaadiidka ciidanka iyo weliba guud ahaan qalabka ciidanka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odawaay yuusuf raagi ayaa kormeeray diyaaradaha ciidamada cirka ee soomaaliyeed kuwa oo muddooyinkii ugu dambeeyey aada loo diyaariyey islamarkaana ka qayb qaadanaya howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaa si xowli ah ku socda tababarada duuliyayaasha injineerada korontada yaqaanaa afiyeshanada iyo weliba guud ahaan in ciidamada cirku yeeshaan waxaana hadda mas-uuliyiinta ku howlan dib u howlgelinta ciidamada cirka soomaaliyeed soo gabagabeeyeen in ciidanka cirku yeeshaan a m o taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odawaay yuusuf raagi oo shacabkii ciidanka soomaaliyeed aada ugu riyaaqeen dib usoo magacaabistiisa ayaa hadda waxa uu ku mashquulsan yahay duulaanka cirka iyo weliba dhulka ah si loo dhammaystiro goobaha ay al-shabaab kaga sugu yihiin qeybo ka mid ah gobolada dalka taliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal owa yuusuf raagi ayaa bogaadiyey howlwadeennada gacanta ku hayo diyaaradaha ciidamada cirka soomaaliyeed isaga oo u kuurgalay dadaalada aada ku faraha badan ee muddada kooban lagu suurtageliyey in la gaaro sidoo kale genaraal odawa yuusuf raagi taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la wareegay gaadiid ay soo iibsadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed looguna talagalay in lagu qaado ciidamada qaranka saadkooda iyo weliba iyo wax walba ay u baahan yihiin odawa yuusuf raagi ayaa xusay in gaadiidkan ay baahi weyn ay u qabeen ciidamada qalabka sida oo al-shabaab kula dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolada dalka isagoo intaa ku daray in ay dhowaan usoo degayaan qalab gaadiid iyo weliba agabyo kale oo aada u fara badan kuwaas oo dhammaystir u ah in ciidamada xoogga dalku ay si buuxda ula wareegaan waajibaadka saaran xilli dabyaaqada sanadaha soo socda la filayo in ay guud ahaan dalka ay faaruujiyaan howlgalka admis ee hadda magacyadooda la bedelay cabdifatax min warbaahinta dalsa
aada u mahadsan yahay wariyaheyna cabdifitaax elka case dhinaca kalena dhegeystayaal kolaha wasiirada soomaaliya ayaa soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga iyo qorshaha isbedelka qaranka shirka kolaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu guddoomiyey ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa lagu soo bandhigay warbixino kala duwan oo la xiriira amniga qorshaha isbedelka qaranka iyo heerka ay mareyso canshuurta iibka oo tan iyo muddadii la bilaabay sameeyey sare ukac ballaaran golaha ayaa warbixin la xiriirta ciidanka qaranka ee la geeyey deegaanka raaskambooni ee jubbaland waxa uu ka dhegaysteen ama ay ka dhegaysteen wasaaradda amniga gudaha iyada oo tilmaamtay in ujeedka ciidanka loo geeyey uu yahay sidii ay ula wareegi lahaayeen amniga deegaanadii ay ka baxeen ciidamada admis si ay u xaqiijiyaan ammaanka goobahaasi sidoo kale wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha warbixin ka siisay halka uu marayo qorshaha isbedelka qaranka oo diyaarintiisu ay socotay muddo sanad ku dhow haddana ama haddana maraya heer gabagabaah kaas oo dhaqangeli doona sanadka cusub ee islamarkaana bedeli doona qorshaha horumarinta qaranka dhinaca kalena dhegaystayaal munaasabad lagu taageerayay doorasho qof iyo cod ah iyo doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan ayaa lagu qabtay degmada shangaani ee gobolka banaadir abuukar dayax ayaa markaa dhamaystiraya
maxaa ku kala duwantihiin xukuumaddii hore ee sidaan oo kaleet usoo bandhigtay doorasho qof iyo cod horta waxaa ku qoran doorashooyinka waxaa ku qoran duqa caasimadda marka annaga waxaan rabnaa maqaam caasimaddan qaar u ah ee dowlad goboleedyada kula tartami karto ee wax kula qaybsan kartaa u baahanna
waa munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo doorasho qof iyo cod ah iyo doorka dhallinyarada islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada shangaani madashan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano wasiiro qeybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada shangaani safiya cusmaan maxamed oo faahfaahisay madasha munaasabadan iyo waxa ay ku saleysan tahay
dhallinyaradan waxa ay galay han ah ma lasoo hormariyo doorashada qof iyo cod intaanoo cod iyo ka badanaa batalaysaa ay guddoomiye waa isoo sharaxdee waxaan rabaa reer shangaanina inaa u sheego idhaahdo aniga waxaa u baahanahay ninkii yaraa ee joogay somalilan ee lahaa codkaygaan ku ciilbaxayaa muusow ma soo noqonaysa waxaan rabaa qof intuu saas usoo istaagay yidhaahdo guddoomiye safiyoy ama waa ku dooranay ama ma soo noqonaysa marka kursiga musharaxaan u ahay haddii ilaaha yidhaahdo degmada shangaani qof walba oo danaynayo kursigaanna waxaan leeyahay kaalay xildhibaan cumar shariif jeeg oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in shacabka soomaaliyeed markan ay haystaan fursad ku aadan doorasho qof iyo coda dadka halkaan fadhiyaan waa dadkan hadday kacaan annaga jaakadahan ma sii wadaneen laakiin ayagaa waxaa la rabaa inay doorka ay leeyihiin isan qalbigii iska dilin one man one vote inuu dhici karo inay dareemaan maqaamka gobolka banaadir markii la leeyahay maqaam maqaam sidiisa horta qabiil in laga tago waayo soomaaliya waagi hore waxaa jiri jira wax la yidhahdo isogaamin isogaamin waxaa waaye dad gobollada laga wada keenay oo soomaali ah weli waxaa la rabaa dadka gobolka banaadir jooga inay raadsadaan dhallinyarada garooba joogo dhallinyarada waqooyi joogo sidii midnimada soomaaliya loogu wada shaqayn lahaa inta munaasabada ay socotay waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay dood wadaag ku saabsan nidaamka doorasho qof iyo coda iyo doorka dhallinyarada waxaana ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale
suurtagal ma tahay in tiro koob sax ah la sameeyo dhammaan noola sameeyana ummadda soomaaliyeed iyadoona la kala reebaynin anaga doorkeena wuxuu ahaa in do- gobolka banaadir uu helo maqaamka caasimadda kaasaa marka annaga wuxuu noo ahay buddhigga ugu weyn ee qof walba oo dhallinyaraha uu wax ku soo shariixi karo waxaan codna ku heli karo ogeyn waa inaan ogeysiinaha waa boqol iyo toban casiib ayaa waxaana ana la fadhiisan doonaa mar dhow gudoom- guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaan la fadhiisan doonaa konton iyo afar xubnood oo ay soo jeediyeen ama laga soo jeediyey ee dowlad goboleedyada qeybaha bulshada kala duwan oo ay dhallinyarta iyo bulshada rayidka iyo haweenka ay ku jiraan ayaa laga soo dhex xulay siddeed iyo toban xubnood oo shuruudaha buuxiyey guddoomiyeysta safiya degmada shangaani adaa iskale ninkaa leh male ninkaa xiga male doorasho waa kasoo qayb gali kartaa haddaad tagta warka banaadir hata waa ku tartami kartaa haddii qof iyo cod la dhaho wax la kala leeyahay male qof iyo cod gobolka banaadir safiya waa u tartami kartaa anaana garab ku siihaa gaar ah ay u eegaan shacabka ee muqdisho ku nool in ay doorasho qof iyo cod ay dhacdo lambaron ay ka mid tahay een, xaqiijinta cadaaladda
dhanka kalena dhegaystayaal shir ku saabsanaa maareynta marxaladda kala guurka ah ee howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana laga soo saaray warmurtiye door qodob ka kooban shir shan maalmood uga socday magaalada muqdisho wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed khuseeya xaaladda kala guurka ah ee bixitaanka ciidamada admis ee soomaaliya shirkan ayaa ka furmay magaalada muqdisho soddonkii bishii nofembar waxaana la soo xiray afartii bishan disembar waxaana goobjoog ahaa taliyaasha ciidamada dalalka qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya inta shirkan uu socday waxaa diradda lagu saaray qorshaha howlgalka kala guurka ah midooda afrika ee soomaaliya admis oo ku eg koob iyo soddonka bishan disembar laba kun afar iyo labaatan iyo howlgalka cusub ee taageerada iyo xasilinta soomaaliya ee eusum ee shirkan oo uu soo xiray wasiirka wasaaradda kaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayna ka qayb galeen taliyaasha ciidamada dalalka soomaaliya di jabuuti uganda burundi kenya wakiilo ka socda midooda afrika howlgalka admis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Dunida maanta.
soomaaliya unsom ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo dhowr qodob soo dhoweynta howlgalka cusub ee unsom iyada oo lagu adkeeyey in howlgalkan uu ka faa'iidaysto ee cash- een cashiradii laga bartay admis si loo xoojiyo amniga soomaaliya qodobka labaad waxaa lagu baaqay waxaa lagu bogaadiyey dowladda federaalk soomaaliya dadaalkeeda la xiriira iskaashiga iyo horumarinta qorshayaasha kadib ama horumarinta iskaashiga iyo horumarinta qorshayaasha kadib bixista ciidamada admis qodobka saddexaad dalalka ciidamada ku deeqay ayaa xaqiijiyey inay ka go-an tahay taageerinta nabadda iyo dhismaha dowladnimada soomaaliyeed afar dalalka ka qayb galay shirka ayaa xaqiijiyey siday u garab taagan yihiin in la ilaaliyo midnimada madaxbanaanida iyo xuduudaha soomaaliya shan waxaa la soo jeediyey in la sameeyo hab raacyo isku dubarid ah oo heer istaraatiiji ah howlgal iyo sidoo kale farsamo leh lamber lix ama qodobka lixaad dowlaha qorshe lagu gurminayo meelaha istaraatiijiga ah ee ay ee ay degi doonaan ciidamada cusub ama ee, dariska cusub ee i- ee- ee yuusum ee qodobka toddobaadna beesha caalamka ayaa lagu booriyey inay sii wadaan taageerada dhaqaalaha iyo qalabka howlgalka cusub ee yuusum ugu dambeyn waxaa la isla qaatay in la sii taageero qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalk ee soomaaliya ee horumarinta amniga qaranka shirkan ayaa gebi ahaanba waxaa ka maqnaa dowladda etoobiya oo xurguf siyaasadeed oo aad ee, usa- u sareysa ay kala dhexeyso dowladda federaalk soomaaliya caalan xurguftoodu ay soo shaacbacday dan iyo markii la sheegay in heshiis beenaad ay wada galeen maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed dhanka kalena dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee jowhar ayaa dowladda iyo maamulka hirshabelle waxay ka codsadeen inay gurmad la soo gaaraan warkan waxaa jowhar nooga soo diray maxamed ibraahim amuure eber miya
barakacayaashan ku nool kaamka barakacayaasha ee alla suuga kuna yaala magaalada jowhar ayaa hay-adaha bixiya gargaarka dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ka codsaday inay la soo gaaraan gurmad deg deg ah Dhiigaada ee maadaama aysan Ethiopia daaca Soomaaliya.
helin wax gargaar ah muddo afar sano ah oo ay halkan deganaayeen waxa ay sheegeen inaysan haysan hooy fiican islamarkaana ay degan yihiin aqallo ka samaysan cooshado ulo iyo boco waxaa kaloo ay intaa ku dareen in ay u baahan yihiin waxay cunaan maadaama magaalada aysan lahayn shaqooyin ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda barakacayaashan oo u badan dad waayeel ah ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay jiraan dad ka hor istaagsan gurmadkii ay heli lahaayeen kuwaasoo ka been sheega inay ka guureen kaamkan una noqdeen halkii ay ka soo barakaceen qaar ka mid ah waayeelka deggan kaamka alla suga ayaa ka hadlay dhibaatada ay qabaan
waxaan alsuuga ka bee abuuray oo lahaaya alsuuga waa buri waa barakac lahaaya dadkan walaalaya been baa abuurka hanaga dhaafaano alsuuga waa degan yahay waana deganaa doonaa hay-adda oo muslimiinta waxay wax hoostoo taalo wax meela siiye waxaan buurna oon barakacnan ma jirto been abuurka oo jaqaha loo gelinaya hanaga dhaafaano
waxaan nahay odayaashii oo kaamka alla sugo anigu meeshaan waxaan iskugu imaaday dadaa been naga sheegay alla sugo waa barakacaynan yihi annagoo waa joognaa ma barakacin waana joogi doonnaa marka eh, dadkii been naga sheegayna dembigiisa allah ha dhaafo waxaan joognaa kaamka alla sugo haddii alla ku roon yahay ma bara kicin wax dhib ah ma ka qabno nabad iyo caafimaad iyo amniga ka jiro ummadda soomaaliyeed waxay tahan wax ka nahay wax barakac iyo wax dhibaato ah ma qabno afar sanaan meeshaan joognaa haddii alla ku roon dadkii oo wax iska been sheegay walaalahayn iyo kan allaha cafiyo wax barakac ma jiraan intaana ummadda hoynahadahayaana ku nool haddii nool nahayna waa sii joogi doonaa haddii ilaah yiraa wax barakac iyo wax dhibaato ah kama jiraan ummadda waxay qabtay inaan qabna leen rabnaa bas odayaasha eh, inta joogta kaamka odayaasha hadda ka mid nahay waxaan meeshan ka caddaynaynaa waa la barakacayaa yeertay dad baa walaalahayna been naga sheegay annaga ma barakicin waan joognaa bilowga ilaa hadda waan joognaa waana sii joogi doonaa bismillaahi raxmaan raxiim baba soo jeer alla sugu waa u joognaa waxa guurna ma jiraana been abuuraa nagala abuuruhayaa waxa guurna ma jiraa waa la joogaynaa soo jeer sharafta oo oo aan wax ka sugu haynaa waxaan ku yidhi waxaan guuri iyo wax ku xiga ma jiraana Eh, soo jeer markaa tuuga Eh, ninkii beer abuur naga haya allaha bar naga qaasi wax noon guurna male waa joognaa
annaga oo joogno kaamka alla suga oo ka tirsan waayahay waxaan dhegeystayaal guurna ma codadkaasna jirto.
waxay u dambeeyeen warkii ku saabsanaa een, dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee jowhar oo dowladda iyo sidoo kale maamulka hirshabelle uu ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan een, islamarkaana uu noo soo diray waryaheena maxamed ibraahim maamoore isagaa ugu dambeeyey guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socdeen raada dalsi muqdishona waa nagintaa
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel